بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الحديث الحادي والأربعون حديثك كويا أفرتناد عن سمرة رضي الله عنه قال وxuu ihi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤdية رواه أهل السنن إلا النسائي على اليد ma أخذت gacanta waxaa dusheeda ahaaday oo lagu leeyahay maa أخadad wixii ay qaadatay xatىa تؤdiyahu ilaa ay guddo wixii ay qaaday rawaahu أهل السunan أهlu sunanki ayaa wari ilا النسائي gacanta waxaa laga rabaa wixii ay qaaday ilaa ay guddo macnaha wixii ammaano ah oo lagu dhiibo waxaa laga rabaa inaad ammaanada gudato waana lagugu leeyahay ammaanadaasi ilaa aad iska guddo oo ciddii ammaanada iska lahayd aad siiso xadiidka waxaa wariya ahlu sunan ila النasaa'i in allaha ya'murukum an tu'addu اlamaanaati ilaa ahliha allah subxaanaه wa tacaala wuxuu idin amrayaa ammaanaadka inaad u gudataan ood siisaan ehelkeedii ciddii iska lahayd haddii wax laguu dhiibo lagugu ammaaneeyo oo wadiico iyo wax la mida agtaada la dhigo lagu yidhaa iihay waxaasi waa lagugu leeyahay qof haddii lagugu dhiibana waa lagugu leeyahay ilaa aad gacanta u geliso ciddii lagugu dhiibay ama ciddii kuu dhiibta aada siiso xadiidkan sheikha wuxuu yidhi ahlu sunanka ayaa wariyey markii laga reebo annasaa'i raximah اllah wuxuuna ku yimi min طariiqi اlxasan albasri can samura radia allahu can xasan albasri samura ibnu jundub wax ma ka maqlay mase kama maqal culummadu way isku khilaafeen sida macruufka ah aadaa la iskugu khilaafay saddex qowl ayay culummadu iskugu khilaafeen sida saxiixaana waxa waaye hal xadiid keliya inuu ka maqlay hal xadiid keliya inuu ka maqlay xadiidkaasina waa xadiidu lcaqiiqa oo ku sugan fii saxiixi اlbukhaari way xadiidka ka soo hara ee uu xasan ka wariyay can samura waa munqaطic bayna alxasan wa samura xasan iyo samura inta u dhexaysa ayaa inqiطaac ku jira taa macnaheedu waxa waaye marka xadiidkan waa munqaطic xadiidka hadda halkan noogu yaala waa xadiid munqaطica munqaطicna muxuu ka mid yahay waa min qismi ضaciif xadiidka marka sanad ahaan waa ضaciif laakiin macnihiisu waa saxiix waxayna ka mid tahay macnihiisu qawaacidda fiqiga qofka wuxuu qaado inuu asiga damaano qaaday oo lagu leeyahay wixii loo dhiibo asaa mas-uulka ah oo laga rabaa alxadiidu aani wlarbacuuna xadiidka afar iyo labaatanaad xadiidka afartan iyo labaad xadiidka afartan iyo labo can jaabir radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qadaa rasuulu llahi sala allah alay slam bishufcati fi kulli maalin lam yuqsam fii kulli maa lam yuqsam فإda وaqacat الxduud وصurifat الطرq falaa شhufcata nebigu calayh الsalaaة wasalaam wuxuu xukumay bishufca shufca ayuu xukumay fii kuli maa lam yuqsam wax walboon la qaybin faidaa waqacat اlxuduudu hadday xuduudda dhacdo wasurifat الطرqu wadooyinka la leexiyo falaa shufcata shufca ma jirto waxaa laga keenay waa min ashafci waa labada shufcadana waxaa la yidhaahdaa labada qof ee shirkada ah ee maal shirka ku ah labada qof ee maalka shirkada ku ah mid ka mida hadduu qaybtiisa iibiyo asoo kan kale uu ogeyn ninka kale shirkada la ah muusan ogeysiin mana ka idan qaadan qismigiisa iyo qaybtiisa uu iibiyey ninkan shirkada la'ah ninka qaybtiisa iibiyey wuxuu xaq u leeyahay ninkii gatay inuu ka soo celiyo qaybtii ou yidhaahdo ninkan anaa shirka la'ah lacagtii aad ku gadatayna anaa kuu celinaya anaana iskala hantidan kulliga waxaa xaq u leh ninka shirkada la'ah ee aan la ogeysiinin qaybtan iibinteeda maalan waxaan ku tusaaleynaynaa dhulka laba qofaa shirko waxay ku yihiin boos say u kala leeyihiin booskaasi nus iyo nusay u kala leeyihiin soo ma labadii nin mid ka mid ah ayaa wuxuu gaday nuskiisii wuxuu ka gaday nin kale ninkii shirkada la ahaa ee nuska kale lahaa ma oga saaxiibkii inuu nuskan iibiyey gadaaluu ka ogaaday muxuu xaq u leeyahay ninkan shirkada ah wuxuu xaq u leeyahay ninkii nuska laga iibiyey inuu ka soo celiyo shafcada taasaa la yidhaahdaa shafcada waxaa la yidhaahdaa lahaanshaha uu leeyahay ninkan shariiga ah uu xaq u leeyahay inuu soo celiyo qaybtii saaxiibkii inuu soo ceshado hadduu soo celiyo hadda ninkii wax iibsadee lacagaa laga qaatay soo ma waa inuu lacagti siiyo yidhaa lacagta anaa ku siinaya booskana anaa wada qaadanaya ma diidi karo kii iibsaday haddii lacagtiisa loo celinayo maxaa yeele ninkan xaqu shufcu leeyahay maadaama saaxiibkii uusan soo ogaysiinin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xukumay bishufca shufca ayuu xukumay yacni inuu xaq leeyahay shariiga ayuu xukumay wuxuu ku xukumay fii kulli maa lam yuqsam wax walboon la qaybin wax walboo marka hore aan la qaybsan oo la kala goosan nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu xukumay labada shirkada ah mid walboo ka mida inuu shufco leeyahay shufcada macnaheedu waxa waa inuu xaq ku leeyahay inuu soo celiyo oo diido in la iibiyo qaybtaas sababta loogu ogolaado waa maxay sababta loogu ogolaado way caddahay maalan dhulkan haddii zeyd iyo camar ay shirko ku yihiin zeydna uu qaybtiisa iibiyey ninka uu ka iibiyey iyou shirko la noqonaya ninkii kaleoo shirko la noqonaya camar ahaa soo maa qofka la shirkoobaya inuu iska fiiriyo qofkan xaq u leeyahay oo yidhaahda nin aanan aqoon oo laga yaaba in dhibaata iga timaada aniga shirko la noqon maayo sidaa darteed ama hebel ka iibi oo shirko hebel hayla noqdo ama anaa lacagta siinaya ninkii dhulka gatay dhulkan anaa wada qaadanaya maxaa yeele asaa darar iyo dhibaata soo gaaraysaa haddii cid kale ay la shirkoodo waxaa laga yaabaa in dhibaata ay ka soo gaarto sharcigu wuxuu u ogolaaday marka inuu xaqu leeyahay inuu diido in cid kale laga iibiyo waa intaana la qaybin ka hor faidaa waqacat alxuduudu hadday xuduudi dhacdo wa surifat iuruqu waddooyinkana la kala leexiyo falaa shufcata shufca ma jirto waxaa muuqata xadiidka nebigu wuxuu ka hadlaya waa dhul nebigu wuxuu ka hadlaya alayh slat slam waa wax qaybsami kara oo laba loo qaybi karo xuduud yeelan kara waxyaabaha shirkada lagu yahay waxay u qaybsamaan wax qaybsama iyo waxaan qaybsami karin waxyaabaha qaybsama dhulkaa ka mida hadda nebigu alayh slat slam wuxuu leeyahy hadday xuduudi dhacdo waddooyinkana la kala leexiyo shufca ma jirto maala labadan qof ee booska shirkada ku ah hadday kala goostaan oo nin walba nusboos oo u qaato nusboos markuu qaatana nin walba madqali iyo meel gooniho laga soo galo u yeesho waddo ku jeesto xaq muu leeyahay nin walba inuu nuskiisa iibiyo kan kaloon ogeyn xaq waa u leeyahay markaa shufca wax la idhaahda ma jirto ninkan kale ma dhihi karo aniga adiga shirkaan ahayna see dhulkaaga u iibisa ma dhihi karo maxaa yeele waa kala go'nay xuduudaa la kala yeeshay oo waa la kala qaatay wixii laysla lahaa markaanoo kale nin walba qaybtiisa waa u madax bannaan yahay laakiin intaan la kala qaybin ka hor booska guud ahaanna shirko lagu ahaa xaq uma lahan labadani nin ka mid ah inuu qaybtiisa iibiyo ilaa biidnin min alaakhar ilaa kan kale inuu idan weydiista mooyaan hadduu idan weydiiso waayu iibiyo kan kale laba khiyaar midaa u furan inuu soo celiyo iyo inuu ogolaaduu sii socodsiiyo labaduba u furanta waxyaaba waxaa jira aan qaybsami karin waxyaabahaas aan qaybsami karin shufca ma leeyihiin maala waxyaabaha qaybsami karin waxaa ka mid ah baabuur shirko lagu yahay hal baabuur waa laba ninaa shirko ku ah hadduu nin yidhaahdo nin kalaan keenayaa oo qaybtii baabuurkan aan ku lahaa iga gato sax miya sax ma hadduu xataa waa iibiye yidhaahdo xaqu ma lahan inuu iibiyo maxaa yeele baabuurka wax qaybsami kara ma aha laakiin dhulka iyo guryaha iyo waxyaaba iyo beeraha waa wax la qaybin karo oo xuduud yeelan kara culamada qaar waxay yidhahan marka shufcadu waxay ku saabsan tahay waa fii maa yuqsam waa wixii la qaybin karo amaa waxaan la qaybi karin waxay yidhahdeen shufca ma gasho waxaan la qaybi karin shufca ma gasho رواه البخاري إمام البخاري أيا وريي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين